assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu nabadii dhegaystayaal halkani waa shabakada wararka ee wajala news ood markaydin soo boqotaan ka eegi kartaan bogga internetka aan ku leenahay ee ciwaankayagu yahay w w dt wjalanews com nabaday dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamij gaara oo aanu ku soo qaadan doono rabshade qalalaaso wata oo ka dhacay xaafadda state house-ka oo u dhexeeya guddida iyo dadweynaha xaafadda ku dhaqan islamarkaana ay ku diidanayeen lacago aanay awoodi kareenin oo ay ka doonayeen guddiga xaafaddu geesta kalena waxaan la xiriirnay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xaafadda state house-ka ku dhaqan waxaana weydiinay sida ay wax u dhaceen waxaa ka jiray magaalada afar qaxooti baa fadhiistay afar qaxooti ayaa magaalada fadhiistay mid adeecaduu degey midna xerada wuxuu degey sayladda midna wuxuu degey staadyumka midna halkan buu degey weli kaa staad hawska degey waxa loo deegaana oo weli aan haynaa ma jirto saacaddii wax yari dhacaanna inta afar tuugo guddiya iyo in ka hoos nool ayaa dhibaato nagu haya waxaan isku ogayn shal habeen hore inaana islaani guriga ka soo bixin siddeetan oday baannu ahay siddeetanka iyagii oday shan nin baa naga tegey shantii ninee naga tegey iyagoo waraaqashitay noola yimaadeen midba gidaar buu la joogsaday lacag keenana dadkii waa la yidhi anuu lacagtaa ma arag beena sheega maaha dad sacabanaya yimi lacagtii waan joojinna xalay isug waan joojinna xalay kolkaannu odayaal sukuulibaan way jirtaa waar dadkii laga qaadaan arkay waar suga anuu dadkii laga qaada ii sheegay anuu indhahayga kuma arag hasmaqallo waxa weeye adeer xashalay doraad tii ka horraysa islaani qadamay karsan nasiib waxaannu ku qabnaa ubase la doondoonayo weli maannaan arag waase loogu talagalay waxaan dawladda ka codsonannaa waa dawladdayadii nin waloo la doortaaba halkaasuu ka furtaa xusbi berigii dhoweyda deegaankii waan tiriya inta laga furtay lix iyo siddeetan goobood bay ahayd magaalada hargeysa kama dhacdo dadkaygaa ku nool waxaan dawladda adeer ka codsanayaa waxaasi waa haween wax ku tacadiya ma karo abba ka mid ah dadka deggan xaafadda staad howska oo ka cabanaya tirakoob laga samaynayay dhowaanba xaafadda ayaan la kulmay adoo magacaaga ku bilaabaya sidee wax u dhaceen magacayga hordhaa cismaan muuse axmed kana tirsan xaafadda staadhowska aniga oo ku hadlaya dadka codka dadweynaha xaafadda staadhowska halkan waxa ka dhacay maanta buuqan aad ka aragto iyo taayirada la shidayo maamulkii xaafadda ayaa xali toole wuxuu bilaabay inuu kaadhkii ka iibiyo danyartii oo lacagayna haysanoo labaatan kun iyo soddon kun oo kaasha kii yidhaahda ma hayana uu halka ka dhaqaaqo markaa waxaa dhacay xalay tole muddo sagaalkiiyo barkii habeennimo in islaamo da'ahoo aan waxba haysan ay u tegeen markaa ay ku yidhahdeen kaadhakii noo baadhooye markaa waxay ku yidhaahdeen ma hayno ilaa aad labaatankaa noo dhiibto dadweynuhu maanta waxay ka kacsan yihiin dadweynihii waxay ka kacsan yihiin maanta kaadharkaa wiibinaya guddoomiyaha xaafadda isaa hawsku guddi wasaaradda dibudejintuna waxaan qabaa in arrintaa iyada lafteedu ay la og tahay maadaama ayna og tahay oo ayna waxba kula qarsoonayn waxay ninkaa inay tallaabo sharciga ka qabato oo ay gudaha dhigto markaa waxa kacday maanta dhallinyarada ayaa kacsan dhallinyarada markaa waxaan waanu dejinaynaa
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta aan la xiriirnay oo ka warramayay sida ay wax u dhaceen intaas oo keliya kuma eeke ee waxaan la xidhiirnay hooyooyin ka cabanaya dhibaatooyinka annagu horta waxaanu nahay danyar meesha ilaahay dhigay baanu nahay ma garanaysaa markaa waxaynu nagu lacag qaadanayaan waa nagu shaqaysanayaan xil walba entooyadaa soo gala entooyada waxba nama siiyaan afar waxaan kudhi isagu samaystuunbu waxaan kudhi lacagta ka gurtaa afartaasunbu wax siiyaa dee markaa annagu dawladda waxaanu leenahay inay waxaan kur maxayda ayna taageeraan in wax noo qabtaan in waxaan kur maxayda dalku waa dalka yagii nacidi nagama laha in waxaan kur meel hagaagsan nageeyaan oo imaatada yada iyo dumarka yaga iyo ragga yagaba ay noo ilaaliyaan ayaanu ka codsinaynaa maxayda dawladda dee markaa innaga lacag qaate ku shaqaysanaya xaafadiisa inay xogul wax noogu soo dhiibaan maaha inay xogul maxaydana bacatoosiyaanna maaha ilaa shalay ilaa darad ilaa maanta waanu wareegaynaa ubadkayga maanu arag inay xogul maxayda naga lumaan inay xogul wax khasaaraan inay ceelasha galaan inay ceelasha ku dhacaan dee warka ma hayno soo baxa buu nagu yidhi waxna nooma hayo xalay wuu naga soo hadlay.
soo bixiddan maxaad iskugu soo baxdeen marka waxaanu ku soo baxnay wuxuu dhi kaarkiinna haddaad soo doono weydaan soo wareegi weydaan waa laydiga iibsanayaa adiguna bixi buu dhi labaatan kun kaarkaagii labaatankaa kumaad ku helaysaa ya dee marka ma waxaanu nahay dadkii lacagta laga qaadanayaanu nahay inuu na eego uu na ilaaliyaanu xaq u leenahay guddoomiyihii istaadhowska xalay tole lacag urursaday dadku iyagoon haysan maba karsada amba dad aan karsan buu lacag ka qaatay lacag waxaan hayna kuma shaqaynayo dawladdu haddii ay bilaa lacag ku soo dirtay anagu bilaa lacagtumaan ku rabna xaafadda istaadhowska haddii aanu nahay anagu lacag ma doonayno lacagna ma bixinayno dhibaatada ugu weyni ma lacag baad ka cabanaysaan mise ee, sida wax lo- loo wada baad ka cabanaysaan mee sida wax loo wada iyo lacagtaba waa laga cabanaya lacagta cid aan haysan baama jirtade ugu dambayntiina waxaan khadka telefoonka kula xidhiidhnay agaasimaha waaxda i d b da ee wasaaradda dibudejinta waxaananu ka waraysanay sida ay wax u jiraan laakiinse khadka telefoonka awgeed oo aan idinka raali gelinayno ayuu naga ciladaysnaa ayaa se aydan codkooda maqli karin haye
dadkooda ka cabanayay haye
annaga xeelad aanu shaqo ku leenahay oo ay guddooda gacan ku haysaana ma jirto haye Aan waxaan la sheegayana annaga naguma jahaysnay guddooda nagu jahaysatay haye
dee nin markaa hor waaynta anagu si dee nadiif oo shaqaalaha u shaqaynayay goobta waa la joogna markan aniga agaasimaan gudbo goobta waa la joogin waan waxaan doonayaa bal waxaad inaad iiga waranto qaabka aad wax u bixinayseen iyo sida shaqadu u socoto waryo anagu horta qaabka horta dadkunbaa dee buuqsanoo qofkii la haadin ma lahaaba xumad madaha guddida lafteeduna waa caqabad ma ogti annaga lafteeda guddida caqabad nagu tahay dadkana waa ku caqabad annaga waa nagu caqabad haye
marka annaga de hawsheedu waxay qaadkii dadku ay shaqaalo wadaana waa suqiyo de qof walba sawirkiisa lahayn qof walba jaarkiisa waa lahayn qof wax ka maqayin ma jirto qof walba waa loo hayaa
Ee, wa- walaal cabashaa jirta dadkii inay leeyihiin gudidu lacag bay naga doonaysaa aanan awoodi karaynin oo kaarkaas ku qaadaan arrinta arrintaa annagu imakaanu maqalay de arrintaa gudida nin gudida annaga waa ninka kuu sheega kuwa caqabad bay nagu tahay annagu lacagtaa iyo waxaan xataa annagaaba annagaa beerleem siinayni sabab ay u qaadaan lacagta dadka u weydiiyaan lama garanayno annagaaba iyaga xataa beerleem siinan waxba ku annagaaba iyaga xataa beerleem siinayna haye
marka annagu lacagta ay dadka weydiiyaan ma garanayno meela ka keeneen iyo waxay ku salanayaan ma garan mayno idinku marka aad ma ogtihiin ama fas- marka idinku qorshaan idinku markaan waxaa maqalnay baan joojinay haye weli
Ee, marka iminka ma saasay shaqadu u taagnaanaysaa mise haddii alla ka dhigo way sii socon doontaa maalmaha soo socda dadkani waa danyara dadka danyarkana in la caawiyo way u baahan yihiin in la dhibaateeyo uma baahna haye kaasina waxa uu ahaa agaasimaha waaxda i d b da ee wasaaradda dibudejinta guud ahaan barnaamijkii gaarka ahaa uu soo saaray anigoo ah cabdiqaadir cabdiraxmaan habane iyo dhammaan howlwadeennadii igala qayb qaatay waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo